afhayeenka xukuumadda soomaaliya maxamed ibraahim macalimuhu ayaa ku dhaawacmay qarax maanta lala beegsaday gaarigiisa xilli uu marayay agagaarka isgoyska dabka ee magaalada muqdisho qaraxan oo uu fuliyey qof isku soo xiray walxaha qarxa oo daaqadda kaga dhigay gaariga macalimuhu ayaa sababay burburka xooggan ee gaariga soo gaaray waxaana dhawaqa qaraxa laga maqlayey inta badan xaafadaha ku hareeraysan waddada maka almukarama goobta qaraxu ka dhacay ayaa durbadiiba waxa soo gaaray ciidamo ka tirsan laamaha amniga ee dowladda kuwaasoo waddada xiray howlgallo koobanna halkaasi ka sameeyey booliska soomaaliya ayaa war qoraala oo ay soo saareen waxa ay ku sheegeen inay xaaladda caafimaad ee afhayeenka xukuumaddu aad u soo hagaagayso islamarkaana la dhigay dhaawiciisa mid ka mid a isbitaallada magaalada muqdisho halkaasoo iminka lagu dabiibayo goobjoogo ku sugnaa halka uu qaraxu ka dhacay oo warbaahinta la hadlay ayaa ka warbixiyey waxa ay indhihiisu qabteen kan waxaa ka dhacay qarax qaraxaasi inuu qof ahaa iyo in gaariga ku xidhnaa akhiradeeda kuma dhaafsan kara laakiin waxaan arkayay anigu qof gaariga daaqadiis haysta inuu shaxaadayay in kale anugu akhiradeeda warmaarabso laakiin si xawliyo gaarigu meesha ku galay gabadha miiskaas baa iga sii xogogaalsan oo igaga sii xigtay aniga miiskaas yar baan ka iibsanaya go marka daqiiqada kadib gig baa yeedhay gaariga xowli marku galay meesha anna waa xambaarooday kadibna dushayda hilib baa ku daatay adhano waxau ahaa ilaahay baa naga og marka waxaan leeyahay intii dhimatay allah u naxariisto intii ku dhaawacantay allah u bogadhayo waxaan kaloo leeyahay ummadda soomaaliya war dalkan idinkaa leh dalka idinkaa leh wanaaggiisana idinku idin deeqaya xumaantiinasina idinkuba idinku taalla dhammaan ummadda soomaaliya waxaan leeyahay war dalkeena aan dhisanno aynu iska dayno dhibka mid wax qarxinaya mid aan wax qarxinaynba war dalkeena aan dhisanno wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu hilib uuna saarsaaran baan arkay wax kale maan arkayn markiina dambana rasaas baa nala ku bilaabo waxaan isdhi waa iyagiya waaba cararay halkaasaan fooda geliyey ururka al-shabaab ayaa sheegtay mas-uuliyadda qaraxii maanta uu ku dhaawacmay afhayeenka xukuumadda soomaaliya xasan kaafi qoyste v o a muqdisho